dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington oo aan toddobaadkan si gaara ugu eegayno hal abuurkii heesaha ee wariyihii weynaa ee xagga fanka kaalinta muuqata ku lahaa allaha u naxariistee cabdalla nuuraddiin axmed weriye cabdalla nuuraddiin waxa uu sameeyey heeso saamayn weyn lahaa oo qaar badan oo idinka mid ah aan hubo in aad maqasheen heesahaasi kuwaasoo ay qaadaan fannaaniin caan ahaa oo codadkoodana si weyn loo jeclaa markii gabadhii uu jeclaa ee ballantii ka baxday oo uu munwira guursaday ayaa dib ay intay u soo laba kaclaysay waxay tihi cabdallow jacaylkii dhabta ahbaa hadda ii ka haya markaasu wuxuu yidhi siligaba waxaa wadnahaaga kaa doorta markii gooraba ayaa qaladka lahaa haddana waxa weeyaan buggii jacaylka maalkiisa koowaad wuu buuxaahoy haye faaduma jacaylkani waa fii baxayo ku fidaaya fiiraha waa kan igu fogaadee oo fiyoobidaydii kama foga agtaadee waa annagoo firaash iyo farxad aan wadaagno faysal iyo xambaartad faarax daadahitaabe cabdalla nuurdiin baa heestaasi shimaali u dhiibay iyadana waa garanay cajiib qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qaddii way ka marato wax ma qori karaayo qays iyo laylo dabadeedna qiimama laha caashaqa qadarkay hambeeyeen ma isla qaybsanaynaa naftu qaadan maysee waxaan qabo maylaa qabi qureeshtii haweenkaay qoys aan abuurne qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qaddii way ka marato wax ma qori karaaye qays iyo laylo dabaadeed qiimama laha caashaqo qadarkay hambeeyeen ma isla qaybsanaynaa naftu qaadan mayse waxaan qabo mayla qabi mayla qabi mayla qabi qureeshtii haweenkaay qoysaan abuurne cajiib cajiib waa caawa iyo cawayska washington waa mar kale marti igu ah barnaamijka caweyska washington weriye maxamed aweys muudey oo ay soo wada shaqeeyeen allaha u naxariistee cabdalla nuuraddiin axmed isla markaana arday xagga saxaafadda ah u ahaa nuuraddiin maxamed aweys muudey mar kale ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan rabaa in qaybtan caweyska washington ee caawa maadaama aan toddobaadyadii lasoo dhaafay aan si weyn uga sheekaynay riwaayadihii banaadiriga ahaa ee lagu soo bandhigay tiyaatarkii qaranka iyo xusuusihii ay lahaayeen inkastoo aan barnaamij iyo laba iyo saddex iyo afar aan lagu soo koobi karin haddana intaasaan ku hakinayna laakiin caaw waxaan rabaa qaybtan inaan si gaara uga hadalno saaxiibka saaxiibkeen weriye allaha u naxariistay cabdalla nuuraddiin axmed oo waraysigaaga qaybtii ugu horreysay ku jirtay in uu ahaa ninkii masraxa ku soo saaray tiyaatarka ee isaga kaaga horreeyey dhinacaas kugu soo ababiyey waxaan rabaa marka isaga ka sokow inuu weriye ahaa cabdalla nuuraddiin wuxuu ahaa hal abuure heesa ayuu sameeyey waxaan rabaa qaybtan afraad inaan si gaara ugu hakanno allah u naxariistay cabdalla nuuraddiin oo qudheyda aan kala soo shaqeeyay idaacaddii hoon afriiga oo ahaa nin aad noogu weyn oo qiimo lahaa naxariistana allaha siiyo bal inaan hal abuurkiisa iyo caawa halkaan ku xusno qaybtan afraad ee barnaamijka aad baa umahadsan tahay caasho ibraahim aadan cashucuud hadda kii hore waraysigii horena belgium buu ahaa kii ka horreeyeyna jarmalku ahaa haddana waa contenberg dalkii sweden aan joogo runtii waxa weeyaan jirraco weyn buu igelinayaa macalinkaygii weynaa ustaadkaygii cabdalla nuuraddiin axmed kaysar runtii cabdalla wuxuu ahaa weriye qaran meel kastana buuxin jiray wuxuu ahaa nin markaasi xagga maskaxda ilaahay uu ku banaystay wuxuu ahaa nin aad iyo aad yacni xagga xayeysiinta macallin ugu ahaa mu'alif buu ahaa jilaa buu ahaa weriye qaranna uu ahaa haddaa mararka qaarkood salaada jimcaha markii la dukanayo markii la waayo qof iimaankii amba soo daaho oo masaajidkii la joogo cabdalla nuuriddiin qudhiisa ayaa halkaasi casharka ka bixinayay oo kaala arag sida uu u fasirayo wax walba oo diintana aada ugu fiicnaa khudbadii jimcaha waxaan marka hore leeyahay macallinkayga horta ilaahay jannadii fardowseed ha ka waraabiyo aamiin inta lamid ana sidoo kale waxaan leeyahay jannadii fardowseed allah ka waraabiyo asxaabteennii geeriyootay amba abwaan ahaa amba fanaan ahaa amba weriye ahaa cabdalla nuuraddiin caasho badwiya gudihiisa horaan kugu sheegay looma bariiri karaynin laakiin dadka badankooda ma oga cabdalla inuu ahaa abwaan heesihiisa fanaaniin fac weyn oo waaberi ku caanaha ay wada qaadeen waa gartay tusaalaha haddaan u soo qaato dembigaba waxaa dhigay wadnahayga doqonkee kaa doortay dumarko aad daryeeli weyso weli daacad kuu qaba waan kaa dal doorsaday dusha ha iga xaganine la dabaala cashaqa cabdalla nuurdiin baa lahaa cumar cabdulla shoole waxaana ku soo caaba ha waxaana ku soo caabahay cumar cabdulle shooli
dembigabba waxaa dhigay wadnahayga doqonkee ka doortay dumarkood aad daryeeli weyo weligaa cabadkuu qabaa dembigaaba waxaa dhigay wadnahayga doqonkee ka doortay dumarkood aad daryeeli weydo weligaa cadabkuu qabaa isbow moodee adiguna debnaariyo inaad dacal ka goysaa ma wax loo dulqaataa dayaxoo aleeliyo waa dulkiisu leeqaan dadka kaaga socdee waxaad tahay habeen damadama haatan dayradaadan ku dadaalayaayo imaad fiirinaysidee ogow gabdhuhu kaa badan waan kaa daldoorsaday dushahayga hagaaniin la dabaalo la dabaalo cashaqa waan kaa daldoorsaday dushahayga hagaaniin la dabaalo la dabaalo cashaqa casho isla cumar cabdulle shooli waxa uu dhiibay cabdalla ii kaadi ii kaadi Dawlad- inta aanan ka gudbin een, dusha ha iga xaganine la dabaala caashaqa ee cumar saad sheegtay cabdulle shoolli uu ku soo caan baxay heestaas qisadeeda wax ma nooga taaban kartaa haddaad innaba ka ogeyd Een, waxa weeyaan een, markii gabadhii uu jeclaa ee ballantii ka baxday oo uu munwira guursaday ayaa dib ay intay usoo laba kaclaysay waxay tihi cabdallow een, eh, jacaylkii dhabta ahbaa hadda ii kaa haya markaasu wuxuu yidhi dembigaba waxaa dhigay wadnahaaga doqonkoo kaa doorta markayga horeba ayaa qaladka lahaa haddana waxa weeyaan buggii jacaylka maalkiisa koowaad wuu buuxaahoy xariif buu ahaa cabdalla xariif nin karti badan buu ahaa waa gartay waxaan rabaa marka een, intaas ma waxyaabaha dadka isla dhex maraayeene heeso badanoo waxaa jira qaabka loo sameeyey ama abwaanka qisadu ka sameeyey qiso aan ahayn loo xambaariyo marka maadaama cabdalla nuuraddiin weriye aad isla ahaydeen qudhaada fankii aad ku dhex jirtay ma isagaa kaaga sheekeeyey mise waa wararka la isla dhex maraaya heestaasi ku saabsanayd cabdallah isagaa iga sheekeeyey allah u raxmadee goorjoogaanu ahaa cabdallah guurkiisii koowaadna goobjoogaanu ahaa guurkiisii labaadna goobjoogaanu ahaa Eh, cabdallah waxaa afar carruurana u dhashay muniire cali naasir gabadha kale iyadana hadda haddaba muqdisho joogta oo dhinaca een, koonfur galbeedna ka soo jeeda iyaduna waxay u dhashay een, eh, ninka hadda caanka ahee hadda wiil yaroo hadda magaalada muqdisho jooga oo isagu ka mid ah ciidamada xoogga dalka ka mid ah waxay kale u dhashay eh, muxuu ahaa eh, eh, diida gabadh la yidhaahdo eh, amaalay u dhashay laba gabdhood iyo wiilna waxaa u dhashay ta- gabadhaasi goobjoogaan ka ahaa ilaa haddana muqdishoay joogaan kuwii kalena yemanay jiraan Een, Een- cabdallah wuxuu een- lahaa toddoba carruuruu lahaa waa yahay gabadha carruurtaasi dhasho waa tee ma tii dusha hayga xagan la lahaaba mise tii kale ma tii kalaa dhashay tii kalaa dhashay muniir cali naasiraa dhashay gabadhii kale sidaasay een, hawsheeda ku dhammaato waxba ma dhex marin waxba ma dhex marin waa gartay intaanan ka gudbin gabadhaas aad sheegtay een, qiso waxaa jirtay cabdalle nuuradiin laga soo xigtay oo geeraar dheer isaga u tiriyaa jirtay oo sheekooyinka inta badan wariyaasha iyo fanaaniinta inta badan banaanka ay usoo bixi jireen waxaa lagu dardaro ama runtii ha laga leexiyo isagoo dibadda ku maqan gabar uu jeclaa arooskeeda lagu jiray oo yimid ee layidhi cabdalla ma adigaa warhayaba xaaladaasaa dhacday ma jirtay oo intuu arooskiio dhacaya yimid uu meeshii tix cajiiba ka tiriyey maya taasi isaga ma lahayn waxaa iska lahaa cali cabdalla saalax saaxiibkiis buu ahaa isaga ayaa jawaabtaas bixinayey laakiin cabdalla kumaysan dhicin qisada saaxib qisada cabdalla ma lahayn cabdalla ma lahayn cali cabdalla saalax baa lahaa oo cabdalla quuq loo yaqaan oo ay saaxiibo ahaayeen cabdalla nuurdiin ay saaxiib ahayn ha marka isagaa qisada uga sheekeeya miyaa isagaa qisada ugu sheekiyey marka tixda maxaa keena marka inuu cabdalla nuuradiin allah u naxariistee uu goobtii arooska ka tiriyo mise waa sheeko wax jiraba ma ahayn wax jira waa ahayd laakiin xusuusta cabdalla nuurdiin baa ninka mu'alif ma ahayn qaab lagu geeraalana ma garanayn marka xusuusta ayuu ku darsanayay dadkana waa kusoo jiidanayay inuu abwaan yahana waa tusinayay marka cabdalla meeshuu ka tiriyey miya arooskii meeshuu ka tiriyey heese badan uu tiriyey cabdalla waa ogeed gabadhii ugu horreysay oo mataqaana hadda olamaada ciidan jeceelka lagu beeray oo isagoo marka markii dambena u dhooftay magaalada laasacaalood heesteedii wuxuu u dhiibay shimaali axmed shimaali halka mataqaana cumar shooli hees labaad oo la yidhahdo buuggii aan qore baad maalaha ka goyso beertaan abuuray baa mirihii ka soo baxay ayagoon bislaan weli cagaf cagaf ku
beertay waaya taas taas waa u gudbaynaa qaybtan hore aan ka dhammaano marka arooskii gabadha markii tixdaas uu ka tiriyo cabdalla nuuridiin allah u naxariistay isagoo saaxiibkiis ka wakiila saaxiibkiina meesha ma joogay waa joogaha waa fadhiyaha isagaa arooski lahaa maxaa dhacay marka maxaa dhacay tixdaas cabdalla waxaan maqlay in mikrofoonka loogu geeyey albaabkii laga soo galaya in loogu geeyey isagoo tixdii wada uu ilaa masraxii uu soo istaagay maxaa markaa kadib dhacay habeenkaas ama isla habeenkaas yani dareenka dadweynaha ayaa dib ugu jiray marka dad badan baa waxay xasuusteen dibiyaatooyinka iyo ridaamooyinka jeceylka iyo dadka jecel adiga waxyaabo badan baa meeshaas haamayn ay ku yeelan arooskii habeenkaas marka sidii la rabo ma u dhacay mise waa lagu kala tegey waa lagu kala tegey waxaa kaloo caasha jirta waktigayna ku ogolaahay uma malaynayo toban fanaan baan halkan ku hayaa waa gartay marka marka waxaan rabaa marka waxaan rabaa waxaan rabaa inaan sii wadno cumar cabdulla shoole muxuu kaloo u dhiibay waa heestii labaad aad aad waxaad moodaa inaan kaa dhex gala adoo sii wada bu- buuggii aan qore baad baallaha ka goyso beertaan abuuray baa iyadoo bislaan weli cagaf cagaf ku beertay weli waxay daba socotaa dembigaba waxaa dhiga wadayga doqonka tii un bay daba socotay isla cumar shooli baa labada hees adigaa istaale liira isagaa loo dhiibay ma garan anna anna anna waan isaga baxay ma taasay ahayd
ma fahamtay
wataan goor barqaamixdaay labaiyo toban bilaahi dhaarta ku maray bilaahi dhaarta ku maray anoon hadalka sii badin buuraha anoon korin baddana kaga sheekay anoon hadalka sii badin buuraha anoon korin baddana kaga sheekayn halkay u badatee murtiiduna biyo dhigay fiyo aan ku taabtaboogtay halkay u badatee murtiiduna biyo dhigay fiyo aan ku taabtaboogtee tugii aan qoray baad baalaha ka jeexdoon beertan abuuree dhibka badan u maray baad bugi aan qoray baad baalaha ka jeexdoon beertan abuure dhibka badan u maray baad bugi aan qoray baad baalaha ka jeexdoon beertan abuure dhibka badan u maray baad mirihii ka ka soo baxay ayagoon bislaan weli cagaf cagaf isku beegmirihii ka soo baxay ayagoon bislaan weli cagaf cagaf isku beegto markaan baalka sabadayay ama baarayawla ka bilow adeero ballankan la hayniyo baaqiinoyil dalkaasoo ku baabaayo markaan baalka sabadayay ama baarayawlaha ka bilow adeero ballankan la hayniyo baaqiinoyil halkaasoo ku baabaa annaa waan isaga baxay allaahuma ballaqtu barashiyo walaalnimo weynoo barteedii annaa waan isaga baxay allaahuma ballaqtu barashiyo walaalnimo
baalaha ka goyso beertaan abuura isagoo bislaan weli cagafcagaf ku beert waa yahay cumar cabdulla shooli markaa labadaas hees oo iswatay buu udhiibay.
ayuu u dhiibay shimaali axmed shimaali heestii ugu horreysay oo ku caanbaxo waxaa u dhiibay cabdalan dawladdiin heesta koowaad waxay ahayd eh, faaduma jacaylkani waa fiid baxayo ku fidaaya fiiraha waa kan igu fogaade oo fiyoobidaydii kama foga agtaade waa annagoo firaash iyo farxad aan wadaagno faysal iyo xambaartad faarax daadaytaabe cabdalla nuudiin baa heestaasi eh, shimaali u dhiibay Ya- markii wuxuu ku caanbaxay shimaali markaas wuu ku soo caanbaxayba heesta keliya ku soo caanbaxayba عشا قفا ويه فإذا ذي السنة ديانة فرد ذكركبها الدايه أبهانا فامسي ذكركبها الدايه أبهانا فامسي الكفرس كالقوذو fikirkaba hadaaye abahana fahamsi fikirkaba hadaaye abahana fahamsi halka faraska lagu wado haka fura shakaalkee ofiyobidayde haka fura shakaalkee ofiyobidayde kama foga agtaade kama foga agtaade akka furo shakaalkee ofyobidayde akka furo shakaalkee ofyobidayde kama foga agtaade kama foga agtaade waanago firaashi farxadan wadaagno waanago firaashi farxadan wadaagno faysal i xambartood baraqdad haysa waanago firaashi farxadaan wadaagno waanago firaashi farxadaan wadaagno faysali xambartood baraxdad haysa
cajiibeed waa hees waa hee- waa hees caan oo heesaha shimaali ka mid a marka heestaasna qisadeeda in yar ka taaba maxay ka hadlaysay muxuu cabdalla yuuladan lahaa yacni heestaasi ee shimaali axmed shimaali oo qaadayay sida ruux la falan baa fiidkii habeennimo keligay faqaaya yah fikirka bahadaaya aabbaha la fahamti halka faraska lagu wado yacni waa la fahamtii waaye gabadhan waxay ka dhalatay qoysaska ee markaasi aan magacooda aan halka kusoo qaadi karin madaxay dhaleen laakiin way suurtageli weysay taasina wuxuu ka sameeyey heestan waxaanu markaasi kusoo qatimay isla heestani dhammeedkeedii hees kale oo isla shimaali uu u dhiibay oo ahayd qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qadii way ka marato wax ma qori karaayo qays iyo leyla dabadeedna qiimo ma laha caajaqa qadarkay hambeeyeen ma isla qaybsanaynaa naftu qaadan maysee waxaan qabo ma ila qabi qureeshtii haweenkaay qoysaan abuurne qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qaddii way ka marato wax ma qori karaaye qays iyo layla dabaadeed qiimo ma laha caashaqo qadarkay hambeeyeen ma isla qaybsanaynaa naftu qaadan mayse waxaan qabo mayla qabi mayla qabi mayla qabi qureeshtii haweenkaay qoysaan abuurne labadaasna waxay ku tagtay shimaaliyaa qaatay magan waa gartay Aye.
shimaali axmed shimaalina labadaas heesuu u dhiibay ha marka marka Heesaha marka badan marka marka waqtigaala.
marka qalinka uu leeyahay een, qadi way ka maratay qalinkii jaceylku xub ma Mara- qori karaayo ha yay ku socotay iyadana ma isla gabadhii heestii hore loo hooyada qaaday haday ku socotay waxuu yidhi mar mar haddii yacni qalinkii jaceylkee qiimihiisa weynaa qadii way ka marato wax ma qori karaayo bes waaye jaceylka lama jira haddaan adiga ku waayo ka wado ma garan cajiib haye qalinkii jaceylka qiimihiisa weynaa qadiisii adiga ahayd buu ka wadaa ma garan marka m- ma isla gabadhii heestii ugu horreysay shimaali axmed shimaali loo dhiibay la socota tani ee shooli Aan idhaahdo.
maya tani ma ahayn tani waxay gabadha tiyaatarka isku arkeen oo maqli muuqaal markuu daawaday haweenkaa uu jeclado intuu usoo degay dhinaca hoose ee tiyaatarka oo baarka agtiisa soo fadhiistay markaasina meeshaasi ayay gabadhii oo taagan ay isku arkeen intaasay ka bilaabatee sheekadu marka waa laga hoos qaadi waayo waaya waa ka gudbaynaa Een, Ah.
shimaali iyo waxaan maraynaa cumar cabdulle shooli waa badan yihiin cabdalla badanaa heesaa qalino intuu qaato intuu iska alifo wuxuu rabo samayn jiray maal nin kasto wax buu qoraya waa ag fadhiyey saalax qaasim ayaa ugu fiicnaaya oo hees wadani ah u dhiibo xilligii dagaaladii seventy seven ahayd waa yahay kolleyba kolleyba inaad soo wadan waan filayaa laakiin kuwa aniga aadka aan iigu soo dhacaya hadda waxaa ka mid a allah u naxariistay cabdi salaad aadan beer dilaacshe oo hobolladii waa beri ka Ah.
tirsanaa kuwoodii Ah.
loogu jeclaa Ah, dhabanka dhabanka waxay ahayd waxa weeye fanaanka cabdisalaam beer dilaacshe waxa u dhiibay laba hees u dhiibay cabdalla nuurudiin miyaan aadan kuma dhaleen xaawan aska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qaban iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele cabdalla nuurudiin ayaa u dhiibay cabdisalaad aadan beer dilaacshe barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaas dhabanka ee uu sameeyey allah u naxariistee weriye cabdalla nuurudiin axmed ee uu qaado allah u naxariistee fanaankii cabdisalaad aadan beer dalacshe waa inoo toddobaadka dambe haddii alla idmo iyo qayb kale oo xiise leh oo ku saabsan waraysigan oo aan ku faaqidi doonno qaar kale oo ka mid ah heesaha uu sameeyey allah u naxariistee cabdalla nuurudiin axmed inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
sida dhul guyuuda geedii sufuurtu laga dhaansanayaan ku dhuurayaa weli sida dhul guyuuda geedii sufuurtu laga dhaansanayaan ku dhuurayaa weli dhabankaaga ruuxu leh dibka cagama soo dhig dambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye dhamankaaga ruuxu leh dibka cagama soo dhig dambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqon isku soo dhageeniyo dhunkaashad macaanay ku kula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqon isku soo dhageeniyo dhunka shadi macaanay miyaan aadan kuba dhaleen xaw anigu qabamiyaan aadan kuba dhaleen xawonaaska ku dhege dhabta hooyo kugu qaba iga dhahuur dhibaatadaha ragga laguma dheele ragga laguma dheele